hadda wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo xildhibaanadii labada aqal ee gobolada ka soo jeeday waxaa lagu dooranayaa garoowe iyo hargeysa garoowe iyo iyo meesha la yidhaha xalane oo muqdisho ku taal baa lagu dooranaya oo isaaq iyo gidabiirse joogaan baa lagu dooranayaa arrintaasi waa arrin gefa wey waa gef annaguna marka ay sidaa tahay dadka la dooranaya annagay nala haydi waa run laba qarine beenna lama sheegayo waa nala hayd laakiin halkii ay ka ahaan lahayd in kuwa hirshabeelle halka lagu soo doortay dhulkoodii baa lagu soo doortay laga soo doorto oo kuwa koonfur galbeed laga soo doorto oo kuwa kismaayo laga soo doorto sidaa soo kale annagana gobolka ka khaatuma la yidhaahdo looga soo dooran lahaa waa diiday xasan shiikh waa diiday waxyaabihii fududaynayay in laga soo doortana wuxuu geeyey garowe garowuu geeyey oo ergadii dhexdhexaadka ahayd oo doorashadaa ansixinaysay oo goorjooga ka ahayd iyo sanaaduuqdii codka iyo haddii alla kuu rooyahay electorol waxa laala wixii doorasho ku saabsanaa halkaas wuu fududeeyey oo geeyey